النahي can sab الdahri زmnka caydiisa oo la iska reebo manaa zmnka oo la caayo waxaan loo diidaa waxaa waaye zmnka haddii la caayo waxaa loogu duur xulayaa alla subxaana wa tacaala caydiisa ayaa loogu duur xulaya oo qofku markuu zmnka caayayo zmnka ilaaha ku tasarufo markuu isagoo alla caayay subxaana wa tacaala can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lah waa xadiidka shanaad annahyu can sabi dahri xadiidka shanaad in la iska reebo zamanka in la caayo can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala waxau dhahay qaala rasuul lah sal allahu alayh wasalam qaala allahu caza wajala ilahi waxau dhahay yudiinu ibnu aadam ibnu aadama i dhibayo sow ii dhibayo subu dahra zamankuu caayay wa ana dahru zamanka aan ahay macnaa kan ku tasarufaanahoo biyadi اlamru gacanteedii arrintu ku jirtaaho uqallibu leyla wanahaar hamiin dhara aniga kagediye meeshaa nimanka wax ta'wiiliya ayaa waxay ka bagaan bal meel aada harsataan ka fiirin ayagu markay sifaadka ay ta'wiiliyaan oo araxmaan cala carsi istawaa marka dhan istawla ay dhahaan oo istawaa waa ka saramar waxaad ilaahay korow jir ilaahay aad meel ku xirtay ku leeyahay war adiga ma qur-aankaad ka fiican tahay ma xadiidkaad ka fiican tahay markaasaa tiraad war maye daliilkan maxaa istowlaa ku tusinaya ee waxay ku leeyahay adigaba ta'wiil waa gashaaho markuu dhahay alla wa ana dahro xadiidkan ma dhehaysid ilaahayaa daharkaa waxaa le daharka ku tasarufaa ee waxaa le aniga waxaa daliil igu keenay xadiidkaa fasiroo wa ana dahru markuu alla dhahay waxuu dhahay biyadi lamr seen dahar ku ahay gacantaydii arrinta ku jirtaaho uqallibu leyla wanahaar hamiinka dhararka anigaa isbedelsiiyey zamankuna hamiinka dhararka uu ka kooban yahay ee waayaha adiga alraxmaanu cala carshi istawa bal wax macnaheeda istowlaa keenaysa balkeen meel ay ku taala bilistowla xadiidka aayad kala keen istowlana waxaa la yidhahda qofku meel uu haysan jiray oo cid kale haysan jirtoo laga haysta markuu qabsado magaaladii maaragtay rikab jar mar kale oo magaaladii oo qabsado cid kale ka qabsaa istowlaa la yidhahda carshiga marka led istowla yaa awal alla ka haysta so isagoo alla khalqigiisa ma ahayn ya eeisabaa macnaa allaguu ka saro maray waay subxaana wa tacaala marka aniga daliilaan ku ta'wiiliyee ta'wiilna maahana waa tafsiire adiga bal istawaa istowlaa laankan xag keenta xag ka keenta ibnuqayim wuxuu dhihi jiray nuun lyahuudi walaamu jahmin fi lwaxyi zaa'idataani yahuudda waxaa li waquuluu xindatun ilaahu noo dembi dhaaf dheh aase waquuluu xindatun ay dheheen xabad oo sarrehnaan ku weydiisanay jahamna ilaahay qur-aanku waxuu ku yidhi istawaa asuu istowlaa laan ku daray markaasuu wuxuu yidhi nuunu lyahuudi walaamu jahmin fi lwaxyi esh zaa'idatan labada waxyigaa lagu daray kaasna waquuluu xidatun xindatun ku dareen nuun kana istawaa istowlaa ay ku dareen laan meela ka keen aan laark labada waxyigaa lagu daray wixii haddee waxyiga lagu darana oo shaydaan ku daran waa la xadfaa soo maaha man axdaa fii amrina maa laysa minhu esh fahuwa raddun wixii sifaadka alla ku saabsanana ugu darma qaala allah caza wajal calimudiina ibnu aadam yasubu dahra wa ana dahr zamanka ka ku tasarufaanahoo biyadi lamru arrintai gacanteedii ku jirta uqalibu leyla wanahaar waan gedinaya can tajaawaz allaahi ilaahay inuu u dhaafo can ilkhawaadiri waxyaalaha laabaha kusoo dhaca can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sal alla alayh wasalam waxau dhahay in allaha alla tajaawasu wuxuu u dhaafay can ummatiin ummaddeyda maa xadaad waxay uu sheekaysay bihi ayada bihi asagaba anfusaha nafsadeeda maa lam tacmal haddii kacool falino owtata kale ay ku hadla khawaadirta waxaa la yidhahda waxaa qalbiga marka hore ku soo dhaca oo shaydaaniga ah hadday wax wanaagsantaa dee waa wax fiican midda shaydaanigaa markaan loo jeedo marka khawaadir waxay tahay markay ku soo dhacay markuu iska baabi'iyo laakiin fikraddii shaydaanigaaha hadduu la dhaco oo wadwado oo fikro isu bedesho kabacdi casiime ay noqoto ficil isu bedesho khaadiro maaha markaas laakiin marka hore inuu ka cuudu bilaysto haddaa ka cuudu bilaysto ilaahay kuu qaban maayo markii hore waxaa soo degay qowluhu tacaala lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard ilaahay ayay u sugnaatay cirka lku wax ku sugan iyo dhulka waxa ku sugan wain tubduu maa fii anfusikum waxaa nafsadiinna ku jira haddaad muujisaan ow tukfuhu mase aada qarisaan yuxaasibkum bihi اllah ilaah waa idin xisaabaya fayakfiru liman yashaa yucadib man yashaa ilaahay qofkuu raba u ciqaabaya qofkuu rabana waa u dhaafaya saxaabadu ay ku kululaatay waxay dhaheen marka hore salaad iyo soon waxnaan awoodaan halfare laakiin hadda khawaadirtan annaga ma celi karno maxaan samayna yaa rasuulallah wuxuu yidhi ma waxaad rabtaan ahlu kitaabeenkii sidai ay dhaheen samicnaa wa casayna waan maqalno waa caasan ma artaan maya saas ha odhanine samicnaa wa adacnaa dhah waa akhriya samicnaa wa adacnaa gufraanaka rabbanaa walayka lmasiir afkoodii markay ku macaansadeen akhriyeen oo ilaahay mowqifkaasa jiray oo u qoray aamana arasuulu waxoog rumeeyey bimaa unzila ilayhi min rabbi waalmu'minu waa rumeeyeen kullun aamana billaahi ay rumeeyeen wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin min rusulihi qof rusulsa ka mid a wa qaaluu waxaana dhaheen samicnaa waan maqalnay wa adacnaa waan adeecnay gufraanaka ilaahan oo dhaaf rabbanaa walayka qur-aanka rabbanaa walayka almasiir adaan kuu soo noqonay waa la ammaano markii la ammaanay jibriil waxau dhahay marka nabiga markaan ilaahay weydiiso waa laydin qiimaynaa markaasaa nabigu waxau dhahay rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhda'na ducooyinkaa ku ducaysa markaas haddana laa yukallifu llah waad soo degtay laa yukallifu llah ilaahi kuma kallifo nafsan ilaa wasacaha waxay awoodda maaha waxayse awoodeen waxaa ka mid ah khawaadirta waxyaalaha nafta kusoo dhacdhacaaya intayna fikro noqon haddaad sii dayso aa lagu qabana oo cazimi noqto lakiin marka kugu soo dhaco haddaa iska buubisa acuudu billahi min ashaytaan dintirood ma lagu qabana xadiidka marka aayaddaas uu la macno yahay laa yukallifu llah nafsan ilaa wasacaha waxuu dhahay nabigu calayhi salatu slam in allaha alla tajaawaza can ummatii wuxuu u dhaafay maa xadadat bihi nafsahaa anfusahaa naftooda waxay ugu sheekayso waxaa nafta isla hadalka nafta maa lam tacmal wixii camal haddayna u bedelin camalku wuxuu noqon karaa camal oo akshina mase camal qalbiya waa casiimada casiimadu inay camaltaana maxaa ku tusinaya xadiidka nabigu uu yidhi alqaatilu maqtuulu fi nnaar ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu esh almaqtuulu fi nnaar kan wax dilo iyo kan la dilo naarta ku jira waxaa la yidhi nabiga calay hada alqaatil famaa baalu maqtuul kan qaatilkaa waan garnay maxaa dhacay midkaan la dilaayo maxaa dhacay midkaan la dilay qaala innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi asagaba wuxuu ku dadaalayey oo casiimo ka aha waa lagala hormaray maahane inuu walaalkiisa u dhammeeyo marka casiimadaas aa lagu cadaabay soo maha casiimadaas aa marka casiimadu waa camal shay qofka haddou goosto qofkaad inuu qof dilo oo goosto dhicaabil xoole inuu dhaco inuu xumi zinee fuxshi sameeyo haddii ou goosto ou kari waayo dembigii qof wixii sameeye oo kale laakiin casimadaas hadha waa loo qabanaya marka casimadu waa camal waa nacam nacam ee hadhow xadiiu nafsigii maxaa loo qaladha sababta xadiiu nafsi waa dhaaftee tani waa go-aan waay go-aanna marka camal oo qalbi ah waay marka nacam sida caqiidado kale safka hadduu caqiida hadduu caqiidaysan yahay oo qalbigiis wax laku gun sooma loo qabanayo xumida oo go-aansadana qofka waa loo qabana walciyaadu billah maa lam tacmal hadday samayno oo takalam aysan ku hadlin waxaa ka midoo kale xadiidkan faa'iidadiisa hadduu qofku oo niyada uu yihaahdo uu ka yidhahdo naagtiisa inuu furo qalbigu wax iskula sheekaysta heblaayo inuu furay uu qalbigiisa ku sheekaysta ilaa afkoo kaga hadlo ma loo qabana saas wa nacam in allaha tajaawaza can ummati wuxuu dhaafay maa xadaa bihi anfusaha maa lam tacmal haddayna camal samayna camalka kan qalbiga waa soo gela oo manaa go-aanka owsa takalamisan aysan ku hadli haye xadiidka toddobaad xowciwaan uga dhigay arkaanu islaam islaamka arkaantiisi can ibni cumara radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam wuxuu dhahay buniya alislaam islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan shahaadati an laa ilaaha ila allah allah maahna ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuu jiro wa anna muxameda nabi muxameda rasuulullah inuu yahay wa iqaami salaati salaada oo la ogo iitaai zakaati zakada oo la bixiyo walxaji iyo xajkii wa sowmi ramadaana iyo bisha soon xadiidkana wuxuu ku cadeeyey arkaanul islaamka islaamka tiirarkiisa islaam waa hogaansan ilaahay loo hogaansamo islaam iyo iimaan haddii mid la sheego kan kale waa isku macno dhow yihi oo islaamkuna iimaan la-aan ma soconayo iimaankuna islaam la-aan ma soconayo laakiin haddii isku meel lagu sheego sida xadiidku jibriil oo kale waxaa weeye iimaankana waxaa loo jeedaa ictiqaadka qalbiga ilaahay oo la aamino rumeeyo malaa'igta ma garatay iyo kutubtiisa iyo rusushiisa arkaantana waa camalka daahirka oo muuqdaa loo jeeda sida towxiidka salaada iyo soonka iyo xajka acmaasha daahirka oo muuqda marka islaamku tacaaliimtiisu waa badan yihiin laakiin shantan ayaa ugu muhiimsan oo qof walbana maanta ma arkaysaa laga rabo haddii qofka shantan laga helana waxay u badan tahay inta kale in laga helo shantan haddii laga waayana ma garatay wax kastaba in laga waayo shantaasina waxaa weeye waa waxyaalaha qofka mar walbaba maanta ma arkaysaa soo maro ma garat midda ugu horeysa waxaa weeye nabigu yihi bunya alislaam calaa khams ibnu cumar horta waxaa weeye isagoo cabdullaahi ibnu cumar ibn khaaab cumar ibn khaaab dha wiilkiisa maka isagoo inan yarho ka soo haajiray dagaalkii maaragtay ghaswat اlaxzaab ayuu qaan gaaray oo dagaalkaas wax ka qayb qaato nin aada sunnada nabiga ugu dadaalo ayuu ahaa oo aada u cibaado badan oo u sharaf badan fitnooyinka iyo shaqaaqana ninkii nacab u ahaa aada iyo aad dagaaladii saxaabada dhex maray iyo wixii boqortinimo loo dagaalamayey waxaasoo dhan kama uusa qayb gelin nin cibaado badan bu ah hal maraa waxaa damcow yidhi inaan arrin ka hadlo mucaawiye markuu wiilkiisa yasiid binu mucaawiya oo madaxda ka dhigaayo oo wuxuu yidhi yaa wiilkana madax ka mudan markaasna dad badanoo waxaa jooga maaragtay oo saxaabo waaweyn ibnu cumar dadka fadli badanaa jooga ileen yasiid macaa isagu taabici o ah xataa saxaabi ma aha bas wuxuu yidhi yaa wiilkan madax ka mudan markaasaa waxaan damcow dhahay inaan idhaahdo madax waxaa ka mudan dadkii asaga aabbihiis awowihiisba oo gaala ayagoo muslimiin dadkii la dagaalamoo la jihaaday isagaa ka mid ilaa ibnu cumar markuu jihaadayo mucaawiyana fatxu makuu soo islaamay iyo aabbihiis labadoo markaas ka hor gaala ahaa ibnu cumarna rasuulkuu la jiru jihaada iyo dad kaloo ibnu cumar ka waaweynaa jooga oo saxaabo ajillaha iyo kuna jooga markaasaa waxaa islo hadalkan amuu fitno kiciyaa oo inta mucaawiye lagu kaco oo fitno ay dhalato hadhow dad muslima intay islaayaan ay dhibaato ay kicisaa fatadakartu maa cinda allah haddaan hadalkan iska dhaafo inaan ilaahay agtiisa intaan ismumuuji lahaa ilaahay agtiisa inaan hawaab ka helo oon fitno kicin ayaan xasuustay hadalkii waa iska dhaafo dha meeshii ku laqo nin aada u caqli badan ahaa radia allahu canhu fitankan aada aadna u cibaado badan una sadaqo badan ayuu ahaa nin soom badanoo ahaa awood badan nacam waxaa la awooddiisa waxaa ka mida markuu soomo intuusaba cunto cun horta xaaskiisabuu ku afuuri jira ilaahay quwada oo siiyey ya hadda qofa soomanso hadda daciif inuu cunto ku afuro soo maaha bal horta islaanta uu ku afuro ala dhihi jira radi allahu canhu arda wamaca daalika isagoo xooggaas leh ayuu haddana sunnada iyo maaragtay cibaadada iyo khayrka iyo sharafta oo ku dadaajay radi allahu canhu adig marka dambe waxaa la yidhahdaa xajaaj binu yuusufaa sumeeyey ninuu intuu warar u sameeyey wuxuu dhahay gadaashiisa la mar asuu lugtiisa ku duro sababtuna waxaa weeye cabdilmalik barwaana wuxuu ku yidhi ibnu cumar ka dambeey xajka iyo tacaaliimtiisa xajaajna waa ninkii cabdullahi ibnu zubayr dilay oo saxaabadii iyo taabiciintii laayo nin xishooda ma ahayn nin kaarqabaha ahaa marka isagaa sabab u ahaayaa l isagaa dila khayr beer ilaahay maarata ibnu cumar ha u naxariista radi allahu canhu ardaa marka ninkaas aad iyo aada u weyn buu ahaa nin jaliil ahoo saxaabada aad iyo aad ajillada oo laga dambeeyo ahaa oo sunnada iyo khayrka aada ugu dhegan fitanka iyo dhibaatooyinka iyo ismamuujintana aad iyo aada u nacab ayuu ka mid ahaa can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu qaal qaal rasuulu llahi sal alla alay slm buniya alislaamu calaa khamsin ayaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha illa allah allah maana ilaah kale inuusan jirin wa anna muxameda nabi moxamed rasuululah inuu yahay wa iqaami salaati salaada in la og macnaa towxiidka ugu horeeya sababto waa miftaaxu lislaam horta waa inaad marka hore islaamka aad soo geshido aad tidhahdee allah oo cirkii dhulka abuuray oo i abuuray huwa alma'luuhu asagaa la caabuudaya waa kelimada ugu xaqsan sababtu waa maxay adiga haddii la yidhaahdo aayaddan ilaa yaa ayuha naasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waa tawxiidka rabbiga adiga ku abuuray caabud gar qofka lagu naqo ee gar madaxa laga saaro midda ugu weyn sababto ilaahay ku abuuray isaga caabud xaggee aadi gar meela ka baxda ma jirto walilahi almaalu aclaa hadii lagu yidhahdo aabbaha iyo hooyadaa ku dhalay oo ku soo koriyey birigaaga horta u hormari saw gar maaha waxaa ka garsan oo ka xaqsan ilaah adiga ku abuuray caabud soo qofka gaalkaa oo diidaya laa ilaaha illaa waa mutamarid waa garmaqaataha macandikan ugu dara ayaga daday macangegiin leeyihiin laakiin garmaqaate oo macangeg ah oo naar maahan aan wax kala asaahin waa ninka diiday ilaahay ku abuuray caabud walidaalika qur-aanka muxuu leeyahay walain sa'alta man khalaqa asamaawaati arda layaquuluna allah yaa cirka dhulka yaa ninkan abuura allah ee waay maxaa cid kale u caabusan cibaadadiisa maxaad ku diidanta innahum kaanuu idaa qiila laa ilaha illaa yastakbiruun allaahi ka abuura maan wax kaloo la caabud ma jiri ma jiro ay iska weynaysiinaa waa gardaranta yaakhay gardarra cad waa soo maaha baatilka waa gardarrada xaqana waxaa weeye af soomaaliga garta garta waxaway waa shayga haddaad diiddo hadda wax la sheega mati ninka garmaqaataa waxaa weeye anay u dhammaatay soo maaha marka ninka laa ilaaha illaa diiday garbaqaati macangega jahannamo maana wax kala u munaasabaa sababtaasuu ilaahay leeyahay ina allaha eesh laa yakfiru an yushraka bih kelimada haddii af carab lagu laqbay ma fahmaysid soo maa marka mushrik waxaa waa garbaqaati oo macangeg midka ugu weyn marka gaalada iyaga macangegiinta ugu waaweyn oo garmaqaatiyaalkaa nacam haye midda kalena waa ana maxameda nebi moxameda rasuulullah inuu yahay macnaha allah maana cid kalema caabudi karo cibaadada waa loo in loo khaliso waa ana maxameda nebi moxamed rasuululah waa inuu yaho waa kanna loo soo diray fartiinta oo waxna barayo ilaahay wuxuu nooga raaliya isagaa noo sheegaa dariiqa isagaa nagu hanuunina qaladka isagaa naga celina soo haddaad wuxuusan nebi moxamed kuu keenin aada ilaahay ku caabud ma laga aqbala sababto adiima taqaan ila kaga raali noqona isagaa yaqaan diintoo dhanna saasay soo hoosgeli diintoo dhan waxaa waaye allah oo la caabudo cibaadada loo saafi yeelo waxa lagu caabudaana ay noqdaan waxa nebi maxamed uu leeyihi salaadaa tukana yaa u tukana salaada ilaah soo maha kayf salluu kamaa ra'aytumuuni usalli haye xajaa xajinaysaa man taxuju yaa u xajinaysaa lilah kayfa taxuj khuduu canii eesh manaasikakum iga qaato waa soome kayfa tasuum sawma rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam waa dhaqme laqad kaana lakum dhaqankaaga oo dhan fii rasuulillaahi uswatun xasana marka qofka mubtadica hadduu xataa ilaahan caabudaa kayfiyadiia ka maqan saasaa lagaa mubtadic marka laba xadiidaa diinta dhan soo koobta koobta xadiidka hor inama alacmaalu biniya kan kan waa noo imaan doona waa ikhlaaska oo hadda aan ku soo bilowno kan kan waxa weeye man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddu ninkii diinteenna ku soo dara waxaan ka mid ahayn uu ilaahay ku caabudo waxaan nabi maxamed loo waxyoonin wejiga kaga dhufo laga aqbali maayo maqrib saddex sarabcaad hal ragcaddaa ku dartir khayran zayd ma lagaa yeela ma jirto wejiga lagaga dhufana ay bidac haddaad la timaadid waxaa waaye maxaa loo diidan yahay laysa calaa ariiqati muxamed waay muxamedun rasuullah meel uga dhaca haddaa cibaadada cidaan ahayn iyo aada maaragtay aada sheekh fulaan iyo aada u dhowaatid almadad aad tiraahdidna laa ilaaha illah meel uga dhacda bidca haddaa samaysidna soo maaha oo waxaan diin ahayn aada cibaado ka dhigatidna waxaa weeye muxamedun rasuullah meel uga dhacda diinta dhan keli labadaas kelima kusoo ay kusoo koobanta ilahna kaamsiyo waiqaami salaati salaada oo la oogo iqaama waxaa la rahaa shuruuddeedii arkaanteeda hay-aadkeeda khushuuceeda ma garatay jamaacadeeda in lagu oogo salaad iska mabtala lama rabo sadka salaadaha saddex mawaaqif waa dad salaaddii waa diideen fakhalaf min bacdi min khalfin adaacu salaa watabcu shahawa dadna waxaa waaye si tacbaanay u tukadaan faweylu lmusaliina aladiina hum can salaatihim saahun salaadda wadanka male waktiga ka dibdhigaa haddou hadda waa tukana oo yidhaahdana waktigiioo liico kullo ka siinaya tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq yejlis yarqubu shams waa iska fadhiisana asagoo qoraxda eegaya telefishinka iska fiirsanay qoraxi markasii dhaca qabilitila buluq buluq khalaas wuxuu sheega wax kale ma yaqaan dadna waxaa weeye waa dadka sida nabiga u tukanayo salluu kamaa ra'aytumuu salla oo salaadooda ku khushuucay oo daahirkana nabiga ka raacay baatinkana salaad khushuuc laho nool tukanayo marka salaad waxaa raba oogan oo khushuucooda ilaahna waa waa lagu wada liitaa haye wa itaa'i zakaad zakada la bixiyo salaaddu waa xaq badan waayo waa xaq oo cibaado oo tamaxab ilaahay u barax tiro zakada waa cibaado maaliya waayo dadka walaalaha ayaad maaragtay wax taraysa diintana waxay ku dhisan tahay ilaahay inaad xaqiisa gudatid muslimkana xaqiisa gudatid salaada waxay muujinay nin xaqi ilaah yaqaano inay tahay zakadana waxay muujinay nin xaqu naas yaqaano inaad oo xoolihii ilaahay ku siiyey qayb uu ilaahay u gooy dadka masaakiinta inaad wax ka siisid soo maha walxaji xajka xajku waa cibaado maal ah waa ku bixina naf waa ku bixina xoolana waa ku bixina intoo dhan soo maha manaafic badan bay leedahay ikhlaaskii tawxiidkii baa ku jira labayk allahuma labayk ilaah waa ku ajibay laa shariika lah xoolihii baad ku bixinaysaa oo sadaqaysanaysaa xoolihii baad gowracaysaa soo maa jirkaagii baad daalinaysaa amaakintii wanaagsaneedaa istaagaysaa waa ismiskiinaysaa laba go-o xunoo qaadqaadanaysa marka waa cibaado aad iyo aada u weyn way muslimiintaa meesha isku baranayo danahooda ka sheekaysanayo kiiro iyo iimaan kala faa'iidaysanayo iyo wasoomi ramadaana bisha soo qaad soonkuna waa cibaado sir iyo addoon ka dhaxayso qofkaa la tijaabina adi muslimata haa inteebuu ikhlaasku la egyahy waa lagu fiirina waagu markuu beriyo weliba hadda soomkan oo hadda samarka idinku soo aado dhulkaan oroba iyo amerika hadda oo waktiga samarka kusoo aaday waa la kala baxayaa ninkii mukhliskaah ninkan ninkii fajarka oo saan u dheer inta saxuurta ka bacdi ilaa qorax ay ka dhacda wax cunay saddex saac masa afar jir saamas soo maa ninkaas waa mukhlis waa lagu tijaabina horta iimaan malada haa bal intaad suxuurta cuntada af ka qaadid bal ilaa qoraxad ay dhacdo haddaad aadan afurinin inaad ilaahay run u sheegayso diintaada run ka sheegayso imtixaan la yska qaadaya sababtoo qofkii been sheegaya gurintoo ku dhunta waxau waa soomanaa dhihi kala afka tirtira kale laakiin soonku waa cibaado saa darteed waxau dhahay ilaahay asawmu lii wa ana ajzi bih anaa iskale anaa jaazaynaya malaa'igta looma xil saarayo sababto waa sir addoon ka dhaxaysa qofka waxaa la cabirayaa inta iimaankiisa uu leegahay ilahay makhluusana laga dhigo alislaamu diinu yusri xadiidka sideedaad asaguna xawaan wuxuu uga dhigay islaamku inuu yahay diintii fudaydka can abi muusa alashcariy waxaa laga wariyey can nabiyi sal allahu calay wasalam qaala wuxuu dhahay asaga iyo mucaad binu jabal ayaa waxaa loo diray yeman inay qudaad iyo ducaad iyo madaxba ay ka noqdaan yasiraa fududeeya walaa tucasira ha cuslaynina wabashiraa bishaareeya walaa tunafira dadkana diinta ha ka eleynina watadaawaca is-adeeco walaa takhtalifa hana iskhilaafinina halkan shareecada islaamka qiimaheeday muujinaysaa diinta islaamku waa fudeyd laakiin dad badan fudeydka maxay u qaataan intuu iska shabkaxsado waxuu raba xalaal iyo xaaraan isku qaso oo rati xarigga laga fadho diinta waa fududdaha ii dhaaf diinta waa fududdaha ma in xuduudda la jaraa diinta waa fududda macnaa sideeda in looga camal falo wada xalaasha la xarimo xaraamta la xarimo wanaagga la sameeyo xumida laga dhowrsado waajibka la sameeyo xaaraamta laga dho sunnada lagu dadaalo laakiin taa waajibkii la yacdo oo xaaraamtii aad faraha la gashay diintu waa fududda taas khalad wa diintu sideeda ahaana u fududdaha oo ilaahay culayskii oo yuhuud iyo maaragtay dulyaala nama yihin marka diintu waa fududdaha say diintu dadka ugu fududay adigu diintii sidii ilaahay rasuulkiisa u dejiyen ha ka bedeloo sacab dadka uga dhigi oo sida khawaarijta iyo muctasiladii quluwiga hala imaan saas weeye yasiraa fudee walaa tucasira sida ay diintu tahay fudaydke ugu fudeey salaadii oo kale dhexdhexaad ka dhig qofkii sunankii intuu awoodi karo ha ku qasbinina soo maaha qofkii haddii oo maalan uu jiran yahay soonkii ha ku qasbinina rukaskii iyo wixii ilaahay uu siiyey oo ogolaad saas oo kale okay yasira ha fudee walaa tucasir qofku cuslayna wabashira walaa tunafira una bishaareeyo ha erinin dadka macnaha dadka raxmada diinta u sheego cadaab un keliya aayaad untaa soo waxinaya axaadiis iyo quus keliya yacni targiib iyo tarhiib targiibkan u sheega waxa dadka jeclaysiinaya daacada iyo jannada iyo raxmadiisa sida xadiiskiina raxmatin sabaqad qalabin macaasidana ka hadido waxa maaragtay oo tarhiibka u sheega ee un keliya cadaabkeeda dadku dhacdhacdhacdhac ha ka siinino ma garanta hay watadaawaca ee muslimiinta waxaa laga rabaa gaarahaan dadkii madaxda ahaa mase culummada ee la fiirsanayo inay iyaga saas fidho fidho isugu taagnaadaan maa watadaawaca is-adeeco walaa takhtalifa tashada oo is-adeeco kala dambeyn yeesha oo ra'yigiina maaragta meel wada dhiga iyo maamulkiina oo dadku yaysan adinka khilaafkiina yaysan fitno u noqonin walaa takhtalifa hana iskhilaafinin soo ma macnaha ummaddii waa inay mid ay too madaxdii waa inay kala dambeeyaan xataa dee la iskhilaaf go-aanku waa inuu nin leeyaho qof madaxa uu leeyahy macaadaa madaxaha ilaa saa ka fiqi badnaa ka macluumaad badnaa taas oo kale marka hadda sida dhacdaba ummad wada farateelaa sida soomaaliya oon madaxayn oo majanaha oo culimmada saasa horjeeda oo mid walba waxcaaya mid walba isxaasida mid walba xaggee ummad ka noqonaa waxaa ummadda inay waayee leedahay kala dambeyn ay leedahay sharaf ay leedahay taasaa loo baahaya nacam can abi muusa alashcari abu muusa alashcarina isagana cabdullaahi bnu qays ayaa la yidhaahdaa dhulkaas yaman oo ka yimid nin aada u qiimo badan buu ah radi allahu canhu ardaah nabigana axaadiid badan ka wariya ashcariyiintana ninkan wuxuu ka caan ku ahaa qod qurxoon bala qur-aanka markuu akrino wuxuu yidhi nabiga adoo xalo qur-aan akrinayaan ku dhagaystee waaba la yaaboonay laqad uutiita mismaar min zaahir aali daawuud aali daawuud codkeedii iyo muusiqoodii camal ayaa leedaho dhahay wuxuu yidhi haddaan ku ogaan lahaa inay dhagaysanaysoo dhahay laxabartu laka taxbiirna codkeliya waa kuusii qurxin lahaa bu dhahay nabiga calayh isalaatu wasalaam nin aada u qiimo badan buu ah radi allahu canhu ardaah nacam annahyu can alguluwi walidraa'i fii diin illah annahyu in la iska reebo can alguluwi xadgudubka oo qofka xadkiisa laga badiyo walow qof saalix ha noqdo nabi ha noqdo weli ha noqdo inaan boosishinkiisa aan la dhaafin iyo walidraa'i in maaragtay ammaanta laga badiyo ammaan xaddhaafa ma garat in la iska reebo fii diin illah diinta ah yacni dadka waxaa la rabaa qof walba booskiisa in la doojiyo haddii basharkii martabo ilaah la gaarsiiyo ambiyadii waa qalad saxaabadii haddii martabada nabigoo la gaarsiiyo waa qalad owliyadii haddii martabo nebi la gaarsiiyo waa qalad soo maa caamadii haddii martabo culimo la gaarsiiyo waa qalad qof walba waxaa la rabaa martabadiisa iyo booska uu joogo in lagu risbakti gareeyo oo meeshiisa la dejiyo sababtoo quluuga isaga diinta ku ciyaara can cubaadtna saamit radi allahu canhu waxaa laga wariyay can nabiy sal allau alayh wasalam qaal wuxuu dhahay man shahida qofka ka markhaati kaca an laa ilaah ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allah allahuma waxdahu xaal uu yahay keligiis laa shariika lah wax ilaahnimada la wadaagsan aysan jirin qofkii qira oo saas mushriknimada uga bax wa anna muxameda nebi muxamedna cabduhu wa rasuuluhu addoonkii alle iyo rasuulkiisa inuu yahay oo nabigana rumeeya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa anna ciisaa ciisena cabdullaahi inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa iyo wa kelimatuhu kelimadiisii inuu yahay alqaaha uu ku tuuray ilaa maryama maryam oo kun uu yidhi kelimadii ciisow ahaa uu ku yidhi iyo wa ruuxun minuu ruux alla xaggiis ka ahaado alla abuuray oo khalqigiisa ka ahaado qofkii qira waljannatu xaqun jannadu inay xaq tahay qofkii qira wanaaru xaqu naarta inay wax jira ay tahay xaq waa dhabta adkhalahu اllaahu ilaahay wuxuu geliyaa aljannata calaa maa kaana min alcamal wixii camal uu ku sugan yahaaba maadaama caqiido saxiixa uu ku dhintay jannada unba aayatiin u ah uu gelaya ugu dambaynta xadiidkan marka waa xadiid weyno caqiidooyinka xuxun oo dhan baa looga xoroobay oo mushrikiinta caqiidadu waxaa uga xoroobe markaad ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamadan cabdu wa rasuul oo tidhaahdo janno iyo naar rumayso mushrikiintu nabi maxamedna rasuul uma rumaysna laa ilaaha illahuna ma rumaysna janno iyaan ma rumaysna caqiido mushrikiin waa ka xoroob markaad tidhahdo ana ciisa cabdullaahi warasuuli wa kalimatu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu caqiidadii nasaarada iyo tii kiristaanka iyo buudisimka waxa dhahoo dhan ilaahaa ilmo dhale iyo ilaahaa wiilalla iyo waxaasoo dhan aa ka xorow sababtoo yuhuud waxay leeyihiin ciise nabina maba ahan wiil nadiifana ma ahan maryam waa callimii ku dhashay leeyihin acuudu billah nabiga ilaahay meel uga dhacayaan soo maha qowlihim calaa maryama buhtaanan cadiima nasaarna waxay leeyihi ar wiil ha dhihnina wiil waa ka sarreeyaa ama asagaaba ilaah ama waaba ina ilaah ama waa ilaah saddex loo dhigay dhig ka mida one third of ilaah waa il ilaah saddex u kala qaybi xabad tufaax saddex u kala qayb ilahnimadiis waas waa waxaa wey one third of ilaah hal one third oo ka haystaa thuluth oo ilaahnimadiisa ka haystaa kulli waa caqaa'id wada baaila waay qofka marka muslimka saa ictiqaadsan oo ku dhinta haddou haddee saabiq bilkhayraat ou yahana janno hore ka gela muqtasid haddou yahana qof waajibaadkii alla la yimid xumidana ka harana jannadoo hore ka gelaya haddou daalim linafsii ou yahana waa un laba mid in ilaahay u dhaafo subxaana wa tacaala ou jannada hore ka galo iyo in dunuubtiisa lagu ciqaabo laakiin aakhiritaanka uu janno isugu soo biesho oon labadaas mid laakiin macnaha uun janna u dambaynayso marka waa caqiidadii asaasiga ahayd marka mushrikiintii wax dhan kuga xorari kara sababtoo ah waxa mushrik iyo gaala midkaas unbay ay khilaafsan yihiin meel unay ku dhacaaya midaa laa ilaaha illah ku dhacaaya midaa maxamed rasuulullah ku dhacaaya midaa ana aljannata xaq waa naar ku dhacay janna naar aan xaq u madoyn midaa waxau dhahayaa maaragtay buudis waa ilaaha buudisigu sida nasaaradu ay ciise u yaqaana ay buudisi u yaqaanaan weliba waktigu ciise dhashay ku aadinaya waktigaasoo dhashay ilaah wiil ilaah ahaa kana ahaa kana ilaha waxaa dhan waa isku wada khuraafaad isku wada dhadhow soo maaha marka xadiidkan caqaa'ida shirkiga oo dhan iyo kufriga iyo milalka liitoo dhan oo kaa xoreynay haddaad saa rumaysan tahay ku dhimatid un qofka aakhiritaankiisa jannowki macnaheedana maahan qofka camalka saalixa in la yareeyo laakiin caqdida ahmiyaddeedaa lagu tusinaya marka adoo kaydkaan haysta camal fal dunuubta iska dhaaf wanaagga waajibaadka ku dadaal kaydkaana meesha ku yaalla yaa ka fiican marka rasiid ou meel ku yaal aga haddaad hadba kumii ku shubatay sow maaragtay baalansaga soo ummadda lacay laakiin haddaad iska cuntana ilaan macaasii tawxiidka waa cune waa dhammayna marka dambe qofka waxaa dhici karta khaatoo muxuu inuu ku dhin haddaad tiraada tawxiidka bisaan kala saaranaya oo macaasi iyo kufri iyo aad samaysa macaasidii iimaankii marka dambe la booday laa yazni zaani xiina yaznahu mu'min iimaankii laga qaada zaani laa yaqtulu qaatilu xiina yaqtuluhu mu'min qaatilkii iimaankii waa laga qaaday saariqii waa laga qaaday almacaasi bariid lkufr say macaasida kuwootu marka daba sheeada kufriga kaa tuuraysa walciyaadu marka lama sahlo adoo tawxiidka haysta hadda baalansiga dhinacaan xunna iska ilaaliyo qashinka waxa ku shuban dhinaca wanaagsan wax ku shub marka xagga tawxiidka wad xagga shirkiga baalansigiisa aadi kafadda shirkiga iyo macaasida iska duw ilahay tawfiiqana waa marka quluwiga maxaa loo diidayaa ee waxaa quluwiga loo diidayaa annaga waxaan dhahay ciise waa cabdullaahi wa rasuuluhu wa kelimatuhu kelimadii oo kun waayo kelimad alqaaha oo ku tira laa maryama maryama waxau dhaha alle kun wiil dhal adoon aabba kuu tegin soo maha saas wey gaaladu waxay rumaysan yihiin kelimadiisu xelen qayb ka mid ahaa aa maryamo aa ku dhacdo wiilka dhintay acuudu bilah tacaala camaa yaquul ruux ruux asaga ka soo go-do ku shubay kuleeyihi la ruuxduna oo ku sugnaa miduu alla abuuray midii nebi aadam oo kale laakiin waa tashriif kelimadana waa kun wax cad ilaahay ka soo go-ay ma gelin meeshaan ciisana kama amuurin siduu khalqiga kaleba amar ugu bixiyo amar ku bixi laakiin farqi u dhexeeya waxaa weeye biyo aaba kama abuurin hooyihiisun baa laga abuuri keliya ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadam waa aadam oo kale khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun waa saas oo kale wa ruuxun minhu waa ruux ilaahay uu abuuray ma aan ruuxdii ilaahayo meesha uu ku sheeg may waa ruux makhluuqa sida anaga ruuxeena makhluuq ay tahay ee ruuxsi makhluuqta laakiin waa tashriif tashriif waaye oo ruux khaas oo sida midda aadamba wanafaqtu fiihi min ruuxi marka la nebi aadam ma ruuxdii ilaahay nafsadiisa qayb ka mid aha la waa kufri taas waa ruux ilaahay abuuro oo makhluuqa laakiin tashriif ihaana ilaahay loogu adeego sida ciisana waa taas oo kale hay waana aljannata xaq waana naar xaq adhalahu llahu aljanna oo geliya calaa maa kaana min alcamal aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku inuu ziyaado ou nusqaamo iimaanku waa ziyaadaa waana nusqaama macnaa daacada iyo wanaagga iyo tafakerka qofku hadduu aayaadka akriyo hadduu ilaahay nicmadiisa uu ka fekero qudradiisa hadduu hadba wax arko hadduu sharciga alle wanaagiisa arko hadday cibaado ziyaado iimaankiis waa ziyaada macaasida iyo shakiga iyo qalbi qalaylka iyo wasaqnimadan iimaanku waa ku nusqaamay nacam can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal اllau alayh wasalam wuxuu dhahay aliimaanu bidcun wa situuna shucba waa dhowr iyo lixdan qaybood waa waalxayaau sarigtuna shucbatun waa qayb oo min aliimaani ka mid iimaanku inuu ziyaado ilaahaa qur-aanku sheegay ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waaladiina taqow zaadahum hudan kuwa ilaahay ka baqa hanuuna u ziyaaday wa aataahum taqwaahum saxaabadana maxaa la yidhi huwa aladii anzala sakiinata waa kii dejiye xasiloonada fii quluubi اlmu'miniin liyasdaaduu inay kororsadaan iimaanan maca iimaani hadda waxaa dhici karta qofkii hadda casharkan joogay markuu aayaadka iyo axaadiida iyo culuum badan oo tawxiidka ku saabsan oo maqan oo waxyaala awal ku qaldanaa oo diinta in iimaankiisa isku casiso soo sax maa masaa'il badan oo kuu qalloocdan markaad maqashid oo diinta wanaaggeeda aada maqashid oo cilmigaaga u ziyaado iimaanaa ku ziyaado markaad mucjizo alla aragto adigoo kurbaysana oo isla maanta waa qost ilaahay iska barisa waa kaa ajiibo adigoo jirnaa ilaahay ku caafiyo qof aada jeclaado dhibaato adigoo ilaahay kuu nabadgeliyo aada u barisa cibraa kuu ziyaasa ilaah adigoo miskiinkaa duca ka aqbalay kurbadii kaa koriyey qofkaad la kurbaysnas oo kaa koriyey iimaana kuu ziyaada adigoo quustay oo meelaad baxdo weysay nafta sallimay ilaahay kuu soo gurmay iimaana kuu ziyaada nacam sidoo kale iimaanku waa nusqaha waana madhabka ahlu sunnada imaam shaafici iyo bukhaari iyo culammada ahlu sunnada oo dhan saasay qabaan inuu iimaanku ziyaado oo nusqaa qaarkan dadkan cilmulkalaamka oo falsafadaa waxay dhahaan iimaanku ma ziyaado mana nusqaan oo iimaankaiyo iimaan abubakar iyo jibriil waa isku miday leeyn waa beentooda imaam nawi waa uu radiyey waxau dha bal qofka laftiisa waxaa arkaysaa marna iimaankiisa uu dallacayo marna uu zeera oo garaacayo mar iimaankiisa xooggiisa wax xaaraana uusan shay xaaraana uusan gacanta la aadi karin marna iimaankiisa intou nisqaamo shaygii xaaraantaa oo iska dalaqsanayo waa qofkii laftiisa axwaashiisay ku xihantay iimaanka ilahay iimaanka loo siyaado marka xadiiska u dira aliimaanu bidcun situuna shucba lixdan iyo dhowr shucba wey waana qaybaha acmaasha salaadu waa nooc min aliimaan tawxiidku waa iimaan soonku waa iimaan sakadu waa iimaan akhlaaqda wanaagsan waa iimaan sariigta waa iimaan naxariista qofka ku jirta waa iimaan sadaqada waa iimaan waxaasan birulwaalideynka waa iimaan ilaahay rasuulkiisoo la jeclaado abubakar iyo cumar iyo cali ansaartoo la jeclaado iyo culummada ahlu khayrka la jeclaado waa iimaan khayrka la jeclaado waa iimaan ka mid taha waxaasan waa shucab qaybo fara badan masaajidoo la dhisoo la jeclaadoo la camiro waa iimaan jamaacadoo la jecel yahay waa iimaan xumidoo la nacban yahay shaydaanka iyo qurunka iyo fisqiga waa iimaan waxaasoo dhan walxayaa riwaayad kale waxay leedahay aclaaha laa ilaaha ila allah waxaa ugu sarreeya tawxiidka madax meel maxay dhihi jireen soomaali madax meel ka koreeyo la salaax ma jiro soo maaha tawxiidka ugu sarreeya aclaaha laa ilaaha ila allah waadnaaha imaadat ladaa can ariiq midda ugu hoosaysana waxaa weeye dariiq qashanka laga qaado xadiidkaas beri baan xamar tegey oo markaasa wasakdi iyo suuqa iska dhoobo iyo nairobi isleey waxaan idhaha hadda imaat uladaa can ariiq adnaa shacab aliimaan laakiin maanta muhiim waay sababto dariiqa dadkiiyaa sumaysma war sida isu dhahan waxaan idhi qashinka ka qaado alxamdulilah labadii waa la yar dadkii waa waa ku baraarugay qashinkii waa la iska yeray marka shayga waxaa dhici karta mar inuu yar yahay laakiin haddii xaajadiisa loo baahdo korow soo kaca soo maa korow usoo kacay markii qashankii dadkiiba uu sixadiisii ou dhibo oo dadkiisa isu aaba yeelayninba markaas waxaa weeye hay walxayaa shucatu liimaan hay xadiid koo iyo tobnaad isagana khisaalu xalaawati liimaan iimaanka macnaha khisaalu xalaawat aliimaan iimaanka waxyaalaha lagu garto macaankiisa inuu qofku iimaanka u dhadhamay oo macaan uu leeyahy iimaanku macaan uu leeyahy oo cuntada macaan ma garata ka sii macaan badan nacam can anas bni maalik waxaa la weri can nabiyi sal اlla alay slam qaala waxau dhahay alaaun saddex man kunna fiihi qofkii saddex laga helo wajada wuxuu helay xalaawat aliimaan iimaanka dhadhankiisa iimaankii waxaa lagu maelay shay macaan delicious ay dhahaan aada macaan soo ma waa maxay an yakuuna allahu inuu ahaado alla iyo warasuulu axabba ilayhi inuu ka jecel mimaa siwaahuma wax alla wax ka soo allah iyo rasuulkiisa qofkii cid kastaba ka jecel aabbo iyo hooyo iyo naftiisaba qofkii ka jecel qofkaas iimaanku waa dhadhansan heerkaas waa in la gaaro dadaan ba moodin ba ilaahay jacaylkiisa inuu kamid jacaylku waxa ilaahay lagu caabudo waxa weyn ilaahay cabsiyaa lagu caabudaa rajawaa maxabana waa lagu caabudaa had maadaama waalidkii ku dhaleeku aada jeceshahay oo rasuulkii laguu soo diro aada jeceshahay bal allihii ku abuuray oo kuu nicmeeyey oo iimaanka kugu hanuuniyey seedan u jecla oo wax walboo khayra kusi shar walba kaa nabadgeliyey aakhare aad rajeynayso inuu kuu dembi dhaafo inuu jannadii ku geliyo soo maa yaa kaaga amaal badan allah subxaana wa tacaala cid kaaga amaal badan lama arko rasuulkana waxa weeye waxa wax ugu fiican oo diinta ciddi lagu soo dhiibay oo ilaahay gacantiisa kugu hanuuno oo haddaad jannad gashay sabab kuugu ah adduunka haddaa khayr iyo diin leedahayn rasuulkaa sabab kuugu ah calayh isalaatu salaam marka cid walba allah iyo rasuulkiisa macal naftaada inaad ka jeclaato an yakuuna allah ilah inuu alaaun saddex man kunna fiihi qofkii dhexdiisa laga helo oo qalbigiisa ku jirto wajada wuxuu helay xalaawat aliimaan iimaanka dhadhankiisa iimaankiia qofka u dhadhama midda ugu horeysa an yakuuna allah waa inuu ahaado allah iyo warasuuluhu axabba ilayhi mid uu ka jecel yahay oo aada uga jecel yahay mimaa siwaahuma wax alla wix ilaahay rasuulkiisa ka soo hara dhinac haddii la ilaah dhinac la dhigo inuu alla jecel yahay jacaylkaasna waxaa ka marqaatiya daacada haddaad daacada alle daacada rasuulka wax walba aad ka dooratid markaas waa jecesha ilaahay rasuulkiisa waa jecel oo wax alla wuxuu ku faray salaad iyo soon aadan samaynin ilaahay rasuul wax alla waxay kaar aadan ka haraynin jacaylkaada waa kadib waay maclumadu waxay dh ina almuxiba liman yuxibu mudiic wax kale iska dhaafay dheh ninkii gabar jecel oo gabadhaas waxay u dirta waa keena caawa hadday tidhaahdo kun dollar keen iyo waxaasoo qaba la soo orda fa kayfa ilaahay rasuulkiisa aad jecesha waxay kuu diraana ma yeelayso hada yadullu calaa ana xubaka kaadibay dhah sidaa dartee ilaahay qur-aanku imtixaana qul in kuntum tuxibuuna allah tuxibuuna allah faatabicuuna xibkum ullah qofka ilaahay jecel maxamed ariiqadiisa ha raaxa taasa daliil ku ah inuu ilaahay jecla hadduu raaci waayo alla ma jecla waa faataa dhuglo waayo wa an yuxiba almara qofka waa inuu jeclaado laa yuxibu ila lilaahi ilaahay dartiis waana cidkan u jeclahay taas soomaaliya walla in badan waa ku dhacaaya ya ma garata ilaahay darti in la isu jeclaado waa wax soomaali aada ugu yar sababta ma taqaana marka horeo laguma tarbiyooyn xogaha islaamka wuxuu ku soo gaaray iyagoo qabaa'ila dhinac tijaaro islaam darti uma walaaloobin uma aysa jihaadin dhibaato uma ayna soo marin qabiil iyo qashqashaad iyo wax daran iyo islaweyniya ku soo koreen m laakiin hadda dadadkan kale waxaad arkaysaa maalan ummadahan islaamku kala koysa dadkan aashiyaanka oo kale xataa iyakoo aanba diinta aruqa laakiin haddana magaca islaamnimada isugu tacasuba anaga islaamnimada waxa la yidhahda agteena wax qiim ay ka leedahay ma waa un dadkus magacaas baa la iska wataa laakiin real dadka mooralkooda wax qiimala kuma le qabiilkaas iyo balaayadaas aa ka weyn marka waxay ila tahay tababar inaan u galno koorsas aan u galno maahane oo ajyaal bacdajiil la istarbeeyo maahane horta meeshaan ku liidana maogtahay waxaa la alictiraafu bilkhada'i fadiila inaan horta qaladkeenna aana garno waa fadiila qofku haduusan qaladkiisa aqoonin oo hawas iyo been isugu sheekeeyo waa taas waay inaanaan taas aqoon waxaa ku jira yacni dhul dhanaan lahayn dad muslimiin aan lahayn kayaankeenni islaamnimaduna waa ku xafida la-ana soo maha inaan islaamnimo isugu tacasubno isugu hielino oon diinteena iyo dalkeena uxaga dadka xataa soo qaxay meelihii lagu soo qaxay walaalo laguma aha waxa jinni iska dabawareeg iyo kan haddii ay heli karaan inay qolo walba ay dhulkaa xataa gaalada la joogo loo soo qaxay la iska qaxay oo iska qaxin lahayn aaw hadda marka islaamnimadii aaw marka baabkaas waxay ila tahay inaan maaragtay ilaahay iyo rasuulkiisa bayc cusub lala galo oo baabkaas maaragtay bal koorso cusub loo galo maahane baalkaas aadaan ciddeen reer soomaaliya haddii aan nahay baabkaas waa ku liidanaa bal ilaahay aan u tallaruucna subxaana wa tacaala sababtoo qofka hadduu qaladkiisa ou qirto ilaahay waa u naxariista laakiin adigoon waxba meesha ku haynin haddaa faataa dhuglaysid waa lagaaga sii daraya marka baabkaas waxay ila tahay bal intaan hoosta ka xariiqin qof walba waxay u badan tahay maalin iyo hamini usbuuc intou khalwo galo bal sow an yuxibu almara laa yuxibu ilaa sow isaga dhaadhici lahaa nafsadiisa waxay ila tahay waxay u baahan tahay waqtiay u baahan tahay laakiin wa inahu la yasiirun calaa man yas ilaaha noo fududay bal horta intayna caawa mees joogto allah nugu hanuuni inta kale allah ku hanuuni allah mustacaan wa an yakraha inuu kahdo an yacuuda inuu ku laabto fi lkufri gaalnimada haa ilaa waa baabka walaa iyo baraa meeshay ka ratimaan waayo wa an yuxib laa yuxib lillah laa tajidu qowman yuuminuuna biاllah walyowmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allah midda saxaabada lagu ammaano maba helaysid qof ilaahay rasuulka rumeeyey oo jecel qof ilaahay feer orday walow kaanuu aabaa abna akhwaana meesha ada abu cubayde iyo abubakar iyo ragga ay gaareen goormaan gaarayna rixla طawiila laakiin ilaahay waa noo fududayn kara ilaahay na gaarsiiyo waan yakraha inuu kahabo an yacuuda fi lkufri gaalnimo inu noqdo kamaa yakrahu se u kaanaayo an yuqdafa fi naari naarta in lagu tuuro ilaan waxay ogayaa gaalnimada inay naar ka ratin mayso oo abadal aabidiin ah middaan hadda lagu tuuraana mid dunyo inay taho damaysa marka inuu gaal noqdo iyo dabkaa hadda in lagu tuuro inay u sahlanta dabkaa in lagu tuuro taasna yaqiintiisay ku tusina inuu gaalnimada xumideeda uu rumaysan yahay iyo waxa ka ratimay iimaanka wanaaggiisana uu yaqaano xubu lansaari min aliimaan ansaarta in la jeclaado iimaanka ka mid tahay wa maxaa loo jeclaanaa sababtoo ah nabiga iyo dacwadii u gargaaro diinta iyadoo saxaabadii iyo nabigeenna la dhibaayo oo dad duma oo dejiya ee meel ay ka ambaqaado u baahan ayay dhahan annagaa dusha u saareen oo qolo walbana ayn hadday nala xarbiso shubtiga u qabanayn marka naftoodii iyo xoolahoodii ilmahoodii ayay diinta u loogeen marka carab oo dhanaa hal gamuu ka soo wada gebtay magaalo ay deganaayeen waxay dhahen shubtigaan u qabanayna marka dadkaas diinta asaas u noqday qofkii jeclaada waa qof mu'min oo diinta nusradeeda jecel qofkii necbanaadana waa munaafiq ilaahay rasuulkiisa necb caalimbaraa marka ansaarta waa jecelnaha biidn illah ilaahay hana jeclaysiiyo muhaajiriinta iyo ilaahay rasuulkiisa iyo saxaabadiisa allah hana jeclaysiiyo iyo ahlu beytkiisaba xub alansaari min aliimaan can ilbaraa bni caazib radi allahu canhu qaal qaala nabiy sal alla alayh wasalam wuxuu yidhaha alansaaru nimanka ansaar la yidhaahdo laa yuxibuhum ma jeclaado ilaa mu'minun maaha ilaa mu'minu diinta alle iyo wixii u gargaaraa jecesha soo maaha walaa yubqiduhum mana u caroodo ma naco ilaa munaafiqun qof munaafiqa maaha faman axabahum qofkii jeclaada axabahu اllahu ilaaha jeclaada waman abqadahum qofkii u caroodana abqadahu llahu ilaaha u carooda sababtoo wuxuu ugu caroonayo waa diin nacayb qofka jeclaanayana wuxuu ku jeclaanaya waa diin jacayl marka waa jecelnaha insha allah mana nacay taxriimu sabi saxaabati radi allahu canhum xadiidka dixi tobnaad kii hore xub lansaari min aliman xadiiska layo tobnaad ah xadiidka saddexiyo tobnaad taxriimu sabi saxaabati saxaabada in la caayo inay xaaraan ay tahay sababta saxaaba xaabadu ammaanu mudan yihin in ammaan mudan in la caayo waa qof mackuusahoo maqluuba asaga qof mu'mina lagama filanaayo inuu saxaabo caayo laakiin dad diin beena sheeganaya sida shiicada oo kale diintooda ay qalad ay taa caayo nacam can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu qaala nabiyu sal اllah alay slm laa tasubuuha jacaynina asxaabi asxaabteyda weliba qolada markaas lagu leeyay waxayd asxaabtii gadaal ka soo islaantay ahaayeen oo axaadiidka kuwii hore ayaa weliba si gooniya iyaga saxaab u sii ah falow laakiin annaga gebigood saxaabay noo yihiino ninkiiba nabiga arko anaga waa naga wada fadli badan yihiin macayn karo ayaga kuwoodii dambe kuwii hore inay caayaana xataa loo diiyo waldhawaaleen ka horeeban ka fadli badan yihiin annagana gebigood ma wada cayn karno walaa culummada islaamka lama cayn karno laa tasubuu asxaabi asxaabtada caynina falow anna axadakum midkiin maxaanaan la cayn karaynin qofkiin anfaqa hadduu bixiyo midla uxudin dahaba buurta uxudoo dahaba haddii uu bixiyo maa balaqa ma gaaray mudda axadin hal mud mud waa laba sacab wey xawaali waa nuskiilo nuskiilo ou bixiyey nin saxaabiya haddaad buurta uxudoo dahaba bixisa ma gaaraysid sababtoo wakhtiguu bixiyey wakhti aad loogu baahnaa ikhlaas oo wax walba ay yaraayeen cun midkaas meel weyn oo islaamka uga soo baxay laakiin adiga buurta dahab ood keentay waxay deeqaysa allaahu aclam adigu ajarkaaga waa helaysa laakiin ninkaas ma gaaraysid maa balaqa mudda axadin walaa nasiifahu mudkaa xataa kala baro haafkiisana ma gaaraysid marka hadda qof aadaba u dhowaa karin oo iska dhaaf adiga haddaad lacago caadi iyo nafaqo caadi bix iska dhaafa guurta uxudoo dahab haddaad bixisid hal nuskiiloo sarreena uu bixiyey ama geleeya ama masaga uu bixiyey ma gaari kartid iska dhaaf xoolihii abubakar uu bixin jiro addoommada ku xeli jira ama cumar uu bixin jira ama cabdiraxmaan bn caf ama cumaan oo jeyshkii tabuug oo dhan asaga gaadiid iyo sahaysi ee ka gaada dad zamaankan joogaana cusmaan caynay oo diin sheeganay kutubo qorqoray walciyaad raafidada iyo shiicadaas waxba ku waabariista xaydooda kuwaasa ilaahay wax uu ka aqbalayo lama arko subxaana wa tacaala qofka laga aqbalaayo dadka waas laba wey ansaar iyo muhaajiriin iyo dadka u duceeya nabigaa ugu horeeyo wamaa aataakum arasuulu fakhuduu wamaa nahaakum canhu faintahuu rasuulku waxau idin keenay qaata isaga waa qudu waa imaam waa wax idinka reeba ka har isagaa qaybinaya fayga fayg yaa iskale lilfuqaraa'i almuhaajiriina iskale aladiina kuwaasoo ukhrijuu la bixi min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna ayagoo jirinaya fadlan min allahi fadliga al yabtaquna min allaahi wa ridwaana iyo rida alle wayansuruuna allah warasuulahu u gargaaray ilaa yarsu ulaaika musaadiquun yaa ku xiga waladiina kuwii tabawa u daara daarta madiino degay min qablihim muhaajiriinta ka hor yuxibbuuna man haajara dadku usoo haajira waa soo galooti iyo qaxoonti iyo ma dhahayaan reer hebel naga eri ma dhahayaan walaa yajiduuna ma helayaan fii suduurihim xaajata maa uutu futuuxaadka markii la furto nabigu muhaajiriinta waxba haysanoo wax sii nasaar ma dhahan kuwaan soo galootiga maxa wax loo sii ee waxay dhahen hala siiyo iyagaa daran ma garatay bal iskaba dhaafe wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooday ka qaadayaan walaalahooday u qaadayaan waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika muflixuun qofkii bakhaylnimada laga dahiro iyo anaaniyada iyo xiqdiga iyo xaasidnimada waa liibaan ummaddeenna waxa qarey waa xiqdi iyo anaani iyo bakti nasaarada ansaarta ilahay wuxuu ku guda qalbigodaa nadiif ah walaalahood meel kastoo looga yimaado xoolahooda lagu caruuriyo waa soo galooti iyo waa koyti annaga waxaan is dhahna ma dhahaya qolo qol reebad magaalada ka bixiya waa koyti waa soo galooti waa wax dhulkii noo qaadi waa war muqdishaa nugu filan hargeysaa nugu filan boosaasaa nugu filan kismaayaa nugu filan baydhabaa nugu filan maxaa ilaahay cariran u keenay lacamruka maa daaqat ilbilaadu biahliha o dhan bilaadu dad uma cariirso dhe walaakin akhlaaq rijaal taliiqu akhlaaqda dadka cariirisa ma dhulkeenni maana qaadi waay akhlaaqdeennaana qaadi wayso meel walbaan isugu tagna nama qaado masaajid nama qaado dhul gaala nama qaado kumus nama qaado annaga isaga qaban jir jaf isaga dabale waa shuxi shuxiga waxaa waaye qof walbaba anay wax igu fiican yihin qofka wax ogan lama arko wax walbaba kii kaloo waxa is ilaahu qamka sii dad iyo dunyo wax walba anaga haddaan haysanin allow baabi waa waxaa shaqojaannimada waa ilaahan ka magangal iyo saddexaas nabigeenna calayhi salaatu salaam oo qaa'idkeenna rasuulkeenna iyo a'immadeenna muhaajiriinta ansaarta inta kale waa inay ku daba faylaan oo rasuulka ay raacaan saxaabada ansaar ay u duceeyaan waaladiina kuwii jaa-uu min bacdihim gadaashoodii yimid yaquuluuna dhaaya rabbana kfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf annaga iyo walikhwaani aladiina sabaquuna biliimaan kuwii iimaanka nooga horreeyey saxaabada iyo culummadkii wanaagsan qofka xataa diinta kaa horreeyey shalay culummo ah diinta kaaga horreeyey uu kaa astaahaya laakiin hadda waxaa dhacda kii afar bil wax soo bartaba in culummadii la caayo ma garad in culummadii dhallinyaro ah malaxla ay caayaan shariif cabdinuur sheekh cumar faaruuq culummadii wax la soo bartay dadkii dalabulcilmiga in laga baxsan waayo ma garat oo dhallinyaro afkoo maaxlahay culummadii iska caayaan soo maaha carabiya cajabna waa laga helaya war ninkii iimaan iyo cilmi kaaga horrey diintaanuu soo wada shala dhalatay waa la shiwi jibir adoon dhalanaa ummaddan diinta la soo aqrinayo soomaa maantaatii meeshan ee dadkii diintan khayrka ka soo shaqaynayay ilaahu khayr gaarsiiyo maanta mid walbaa afcaay isagoo waxba aqooninoo jaahil culimmada in la caayo websaadyaalkii meel walba lagu caayo waa edab dar ee waa maxay qofku inu hahdo rabbana kfir lanaa noo dhaaf walikhwaana aladiina sabaquuna biliimaan dadkii diinta nooga horreeyey saxaabadii ilaa man bacdahum culummadii walaa tajcalha yeelin fii quluubina quluubtina hillan xiqdi liladiina aamanuu ilaahu qof muslim inaan nacno oo culummaa oo diin leh inaan xiqdi u qaadno ilaah nooga kori soo maa qofka caalimka ama qabiilkaaga ahaad iyo qabiilka la ahaa qofka wanaagga ka shaqaynaya waa inaad ku taageerto waa inaad jeclaatid khayrka u jeclaatid walaa tajcal faila rabbana naka ra'uufu raxiim maalig wuxuu dhihi jiray shiicada oo saxaabada caay feyga waxba kuma laha xoolaha muslimiinta oo welfairka muslimiintu waxba lasm gaalada muslimiinta ugu horreeya dadka dhan registration ilaahayna xoolaha muslimiinta waa la sii jira gurigiisa ugu imaan jira raafidiga saxaabada caay ma la siinayo dadka culamo cayga ma la siinayo sababtoo ah waa xaaqidiin waayo faa'iide ay leeyihiin maafi ilahan ka magangal haye can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lah sal ala sl laa tasubuu asxaabi asxaabtada jaxcaynin falow anna axadakum anfaqa hadduu bixiy midla uxudin dahabana maa balaqa ma gaarayo mudda axadihim axadkooda mudkood walaa nasiifahu iyo nuskoodna ma gaarayo